kulamada guddigan iyo gobolku waa joogta oo waa toddobaad walba way dhacaan marka toddobaadyadii u dambeeyey waxaa jirtay dardarin dardargelin xoog leh oo ammaanka ku saabsan go-aamo kala duwan iyo qorshayaal kala duwan iyo dil ay kuu ron yahay shirar guud oo lagu ansixinayo qorshayaal cusub oo la raba amniga in wax looga qabto intaba waa dhaceen marka toddobaadkii u horeysay oo kale waxaa dhacay shir amni oo ay ka soo baxeen lix qodob waxaa kow ahaa kow in masaajidada lagu xiro c c camero in masjid wa masjid walba lagu xiro leyr x weyn maalin habeenba si camerada wax looga arko lambar saddex waxay ahayd in la xiro luuqyada yaryar oo masaajida u dhow dhow si haddii ilaahay kuu roon yahay tuugada iyo dadka al-shabaabka gabaadka ka dhigta ay aysan ugu dhuman afar in masjid walba loo sameeyo waardiyo u gaar ah shan in khawaariijta looga hadlo khudbadaha jimcaha iyo haddii ilaahay kuu roon yahay muxaadarooyinka kaleba dhibaatada ay shacabka soomaaliyeed ku hayeen oo dhiigooda ay xalaaleysteen in ciidamka ammaanka oo ilaalada ah oo magaalada ama masaajida jooga si dhow loola shaqeeyo waayo dadka cibaadaysanaya ammaankooda iyo masaajida inaan sugno baan ugu talagalnay bishaa ramadaan oo dadku cibaadaysanaya taraawiixda la tukanayana amnigooda in la sugo siyaabahaasaan marka uga faa'iideysanaynay qodobadaas way ku saabsanaa shirkii koowaad guddoomiye qodobadaas annagoo tix raacayna maxaa ka dhaqan galay walaalo waxaa ka hirgelay in badan baa ka hirgashay inta yar oo dhimanna waa dhamaystireyna haddii lahaa idmo laakiin qodobada intoodii badnayd waa hirgaleen waxa weeye cadowgana dib dambe ugama faa'iideysan doona insha allahu tacaala waxaa jiray guddoomiye sidoo kale maxkamadayn kooxo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo ciidamada ammaanka ay soo qabteen oo ciidanka gacanta ku hayeen oo la maxkamadaynayo waxaa sidoo kale jira kooxo la toogtay iyo arrimahan awaamiirtan maxay dhinaca ammaanka gobolka mudug ka tari kartaa
kuwa la toogtayna hadde waxa weeye waxa weeye dad birimageyda ah oo labeen ah bay si xaqdarraa ku laayeen waxa weeye qasaasi baa lagu fuliyey kuwa hadda la xukumayna waxa weeye dembigay galeen ciqaab u qalanta baa la siiyey oo haddee toogashay sameeyeen iyo dad ay xaqdarre ku laayeen oo madaxa ay ummadda soomaaliyeed ka wada toogteen marka khawaarijtu meel kastoo ay joogaan ba waxa weeye waa la laynayaa waana la tooganayaa wixii ay galabsadeen oo ciqaab ahna waa la marinayaa marka arrinkaasi waa waa arrin haddii ilaahay kuu roon yahay ka go-an cid walba oo soomaali ah maantana waa la ogyahay soomaali dhibaataday u geysteen qaraxyada iyo say u naafeeyeen dowladnimadii soomaaliyeed uhana qaadi lacdahay dadkii soomaaliyeed oo horumari la-yahay waxa weeye dhibaatada ay ugu dhex taagan tahay dadka hadeertaan qabaa-ilada is haya oo dhulalka isku qabto oo baadiyaha isku hayo oo magaalada isku hayo aanooyinka qabiilka isku haya waa fidno ayagoo ay ka shaqeeyaan oo ayagoo ay wadaan wey waa kooxaha al-shabaab baa ka shaqeeya waxaa jira kulan waxgaradka gobolka mudug aad adoo guddoomiyihii gobolka aada la qaadatay waxyaabaha aad kala hadlayseenna waxaad ka mid ahaa xukunada in la dadadejiyo kooxaha ku ereysan falalka al-shabaabnimada ah waxgaradka kulanka maxaad iskala garateen
kulanka afar qodob baa looga hadlay oo khilaafaadka dhilalka maanduureeyaha hubka magaalada laala dhex maro iyo dulayka waana isku afgaran odayaashii waa ansixiyeen dulayka oo kaleeto laba qodob baan isla afgaranay waxaanu isla afgaranay qofkii qof dilaanayay in loo qisaasayo falkii uu geystay qofkii uu dilay ciddii ko qabashadiisa is hortaagta ama qarisa asaga ay la mid tahay oo waxa weye ciidamada ammaanku ay qilaado ka qaadaan isaga labadoodaba kan hubka oo kaleeto hubku magaalada inuu mamnuuc ka yahay ciddii la dhex marta labo in uu dadku duruufo amni awgeed ciddii u baahan hub yaryar inay qaadato bastoolada iyo wax lamida loo sharciyeynayo qofkii qaato hub oo ciidamada ammaanku ay ku qabtaan haddiisan iska dhiibin oo uu ku dagaalamo waa lagu dilayaa ayadana intaa waa isla qaadanay muxaadaraadka oo kaleeto guryaha iyo gaadiidkaba lagu gaadiidka lagu keeno iyo guryaha lagu gadaba dowladdaa la wareegeysa qof kasta oo dilaahay kuu roon yahay khamri ama cabba ama ka ganacsadana waa la xirayaa cid kasta ay soo taagta oo la diriirta falalka talaabooyinka amniga oo ciidamada ammaanku ay raadayaan waa lagu dilayaa isagana waxa weeye hadee dagaal haddii la yimaado qodobka khilaafaadka dhulkana dhowr qodob baan iska garanay oo uu ka mid yahay in dowladda hoose dhul aan sharci ka haysan la kala iibsan karin la kala jaban karin la isasiin karinin wax laga dhisi karinin dhuljeex inaan la samayn karin xalqalafyada iyo dadka makiinadaha ka shaqeeya dhulka in ayaguna ganaax ay yihiin haddii dhuljeex iyagoo fasax dowladda hoose ka haysan ciddii dhuljeexda iyo qalabka lagu jeexaba lala wareegayo qof haddii ay kugu roon yahay aan haysan haddii ay kugu roon yahay sharcina dhul aan lagaba iibsan karin marka haddii ay kugu roon yahay dhulka magaalooyin ka baxsanna aan laga samayn karin wax seeraa iyo magaalooyin cusub inaantaan isku afgarano shirweynu ahaa shirweyne nabadgelyo ahaa waa laisla qaatay go-aankaasna waa tilay insha allah waa dhaqangal ciidamada ammaankuna waa aamuran yihiin cid kasta oo amniga iska hor timaadana ilaabaa la abaariya waxyaabahan midna waxa abuuraya waxa waa al-shabaab oo ognahay annagu marka al-shabaabkaasna waxa weeye teedaan ku raajoognaa waxna waa haynaa hadda waa noo xirxirayna dadka hawlahan ka shaqeeya wax inta kalena waa soo qoqodanayna insha allahu tacaala